بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والهم idaacadda islaamiga alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
maxay tahay muhiimadda ay leedahay adkaarta maxaase fadli ah oo ku soo arooray marka nusuustuna wax aad iyo aad bay u tiro badan tahay mowduucaas ka hadlaysa waa kan uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mathalu aladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi waalmeyt qofna loogu cudurdaari maayo inuu dikriga ka tago dee qof waali aqal- aan aan caqli lahayn mooyaane qofkii kaloo mukallaf oo dhan loogu cudurdaari maayo dikriga ka tegistiisa markaasuna wuxuu hadduu bismillaah dhihi lahaa waanu ku filnaan lahayd marka waxaa weeye barakada oo dhan baa shayga laga qaadahayaa
mala nooshahay murugo aan dhammaad lahayn ma ku culaysiisay dunuubta ma doonaysaa inuu allaah kuu hibeeyo carruur baariyaal ah haddaba iga hoo dawadaan la hubo
waxa weeye istikfaarta qofku markuu badiyo in hami kasta faraj uu ka helayo ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala marka istikfaarta khayr badan baa lagu helaa waxay ku yidhaahdeen "Eh, sheekh adigu ma wax kasta waxaad ku dawaysaa ma istifaar unbaa markaasuu aayaddan u akhriyay faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana qafaara yursili samaa calaykum itraaran roobu ilahay idin shubaya kii abaarka cabanaya
adkaarta subax iyo galab wakhtigee ugu habboon in la akhriyo maxaase keenaya in dadka iyagoo akhrinaya adkaarahaas ay haddana dhibaataysan yihiin
marka marka isweydiin le maxaa dhacay oo qofkii uu xanuunsan yahay isagoo aayad aayad kursiga daldalaya suuratulbaqara mar walba akhrinaya maxaa loo biskoon la-yahay allaahu aclam waxa weeye
mowqifka ku habboonta akhtiyaarta in la akhriyo waa bacda salaati alfajri mubaasharatan cindaba maaragtay aad eh, salaada dhamaysid iyo adkaarta hore ee maaragtay rawaatiga aad dhamaysid halka adoo adoo majliskaaga fadhiya in adkaarta sabax akhrid ayaa fadli badan
maxaa ka dhalanaya haddii laga tago adkaarta lagu galo suuliga
shayddaanka iyo cawrada bini'aadamka inuu ku ciyaaroo fiiriyo oo gadaal kaa fiiriyo waxaa kala xijaabhaya waa adkaarta musqusha lagu galo
maxay yihiin aafooyinka iyo dhibaatooyinka ka jira suuqyada shareecada islaamkuna maxay nagu towjiihinaysaa ha noqonin qofka suuqa ugu horgala hana noqonin qofka suuqa ugu dambeeya ee marka suuqa laga baxayo ugu dambeeya ganacsataa tahay
waa maxay tusaalaha ay leeyihiin suxarada jin iyo insiba saxarada markay miitaal ka bixinayaan waxay dhaheen wuxuu la mid yahay qofka maaragtay aalkoloda cabaya oo dibadyaalka ah oo naftiisa nacay oo aan waxba uga turaynin adigana kuma naxariisanayo waa ey mataqaanaa ee ilaahay ka furtay marka caalamka inagu bini aadan baa nahay ee waxa inala xidhiirsan jinni oo marka habeen iyo maalinba isaguuna arkaya annagu ma arkin innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum
ma kugu bateen deymaha ma doonaysaa in si dhaqsi ah ay kaaga baxdo
nebigu wuxuuna baray adkaar haddaan akhrisanno ilaahay deynta insha alla inaga gudayo waxaa ka mid a adkaartaas
maxay tahay kaalinta ducaadda iyo macallimiinta ay ku leeyihiin koryeelidda qiimaha adkaarta iyo in dadka lagu baraarujiyo adkaarta dadka la raba ummadda inay ku dhiiriyaan waa macallimiinta iyo culimmada ilaahay subxaana wa taala jannada ka waraabiye dhaqanku ilahan jira waxaa ka mid a markuu xadiis saxiixa soo arko intuu soo qoroo farabadiyo yuu xaafadaha u garaaci jiray u garanayo ee nabadsugid iyo qurunkaan ahayn markaasuu yihi hadiyaa idiin wadaa ma iga qaadanaysaa maxay tahay adkaartan xilliga akhristay ku jiray
siday bulshadu ku tahay adkaaraha suuli markaan gelaya dacwada wallaahi horta waalan soo maray markii aan dugsiga hoose ahaa laakiin imaka bal dib baan ugu noqonaya su-aasha ugu dambaysa waxay tahay sheeg adkaarta la akhriyo kolka laga soo baxo masjidka
ma ma ma fahmin ma ma ma garanay waxaad noo akhrisay adkaarta masaajidka markii laga soo baxa la akhrista macalin su-aashaas waa iga maqantaa markii masaajidka laga soo baxay iyo madda galabti
haddaba barnaamijkan gaarka ah oo ka koobnaan doona dhowr xalqo waxaad ka dhegaysan doontaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iyo barta aan ku leennahay internetka wuxuuna soo gelayaa maalinta arbacada taariikhda hijriguna ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqollabaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan siddeed iyo labaatanka bishan tobanaad laba kun iyo labaatanka wakhtiyada uu soo gelayo waa tobanka barqannimo iyadoo rogaal celis ahaanna aad dhegaysan doontaan shanta galabnimo iyo siddeedda iyo barka fiidnimo
في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيم